بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وعشر كتبنات كتابك الرياض البديعة في أصول الدين وبعض فروع الشريعة على مذهب الإمام الشافعي باب الحيض والنفاس وحبابي هي حيضك إيا نفاسك muddadooda iyo axkaamtooda laga hadlaya alxaydu dhiigga xaydka la yiraahdo huwa damu waa dhiigga alkhaariju soo baxa addamu alkhaariju soo baxay min qubulil mar'ati mar-ada ama qofka dumarka qubulkeeda fii sixatihaa fii xaali sixatihaa caafimaadkeeda xaaladeeda iyadoo caafimaad qabta bilaa sababin sabab la-aan sabab la-aan ayuu soo baxaya sabab dhacay oo umulid iyo wax la mid ah maaha caadadu inay ku imaanayso xilligaasna gabadhaasi ugu yaraan waxay jidhaa sagaal sano oo qamari ah midda dayaxa la tiriyey ah ayb wanifaasu dhiig dhalmuhu huwa damu waa dhiigga alkhaariju soo baxa minhaa maradi mar-adii qofkii dumarka ahaa buu ka imaanaya bacda tamaami wilaadatihaa umulideeda taam noqoshadeeda dabadeed intay umushay ka bacdi ka hor maaha umulidda dabadeed dhiigga imaanaya kaasna waxaa la yihahdaa magaciisa annifaas ayaa la yihahdaa nifaas kaasna waa nifaas ayib marka inta badan haddii waxaa dhacda salaadaha iyo soomka ayaa laga hadlayaa uurka muddada ou ilmuhu uurka ku jiri jiro ee qaalibka ah waa sagaal bilood afar bilood waa afarta bilood oo hore oo tasawur baa la yidhaha ilmaha suurayn ba ku jira meni isagoo ah afartan maalmood oo jirka ku kala yaacsan qofka dumarka ah afartanka hore wey menidii baa waxay noqonaysaa dhiig yaree adag afartanka ku xiga afartanka saddexaadna qidco yaroo hiliba cadi yarabuu ilmihii laga dhigaya afartankaas saddexaad baa qofkii sambalkiisi baa la jeexayaa afkiisii dhegihii indhihii xididadii labadii gacnood labadii lugood muuqaalkiisi ee sambalkiisi baa saa loo jeexaya uurkiiba ku jira waay malag baa la soo dirayaa naftiiba ku afuufaya ruux baa la gelinaya meesha yaafuuqa la yara yaafuuq waa ilmaha meesha dhasadiisa meesha ilmaha dhaqdhaqaaqda madaxa korkiisa oo ilmaha saas u dhaqdhaqaaqaysa baa nee looga afuufayaa nafti ayib mar haddii halkaa gaaro xanuun iyo xanuun la-aanta iyo waa kala garanayaa hadhowna qofku markay naftu ka dhacayso waa meesha ay ka baxdo meeshaa hadda dhasadaas intaan ilmuhu markuu saddexda afartanaad naf haddii ilmihii mar la geliyey xaydkii iyo dhiiggii inta badan waa joogsanayaa waxaa loo bedelayaa ilmahaana caana looga dhigayaa dhiig noqon maya caanay noqonaya malag baaba u imaanaya lagu leeyahay subax kasta iyo galab kasta oo caanahaas quudinaya kamaa kadaa fii lubaabi aalibiin kitaabka la yihahdo saasaa ku taalibir lisuxaymi sheekhaas iska leeyahay wa aqalu sinil xaydi xaydka da-diisa inta u yari tiscu siniina waa sagaal sano taqriiba oo suuro dhoweyn ah sagaal sano iyo wixii u dhow maxaa looga jeedaa dhiiggii haddii la arko sagaalkii sano aan buuxsamin laakiin muddada hadhay aysan ku filnayn xayd iyo dhiig xayd iyo waxaan leeyahay duhri oo waa intee lix iyo toban beri wax ka yar baa ka haray sagaalkii sano waa dhiig waxaas xayd weeyaan sagaal sano baa ugu yar marka oo qamari ah dayaxa la tirinayo sanadka hilaaliga bishu waa markii maalmo laga dhigo saddex boqol konton iyo afar maalmood iyo maalin ya shan meelood loo dhigay meesheed iyo maalin lix meelood loo dhigay meesheed adigu waa saddex boqol iyo konton iyo af shan maalmood oo maalinta shanaad waxbaa dhiman wa aqalu muddatihi damiirka xaydka u celi hi oo xaydka ah muddadiisa inta u yari yowmun waleylatun waa maalin iyo hameen wa agaruhaa inta ugu badana khamsata cashara yowma waa shan iyo toban maalmood hadduu doono shan iyo tobanka maalmood dhiigu yousan xiriirsanaani maalinba qadar iyo ha yimaado ayb markii la isku dardaro xiliyadii waa inay maalin iyo hameen isla noqon karaan ugu yaraan wa qaalibuhaa inta qaalibka ah oo dhiiggaasi joogaayo waa sitatu lix beri ow sabcatun toddoba beri fa in naqasee damu dhiigga hadduu nusqaamo can aqalilmuddati muddada intii u yarayd buu ka yaraada oo intee u yarayd hameen iyo maalin soomaahayd dhiiggii waa ka yaraada aw zaada wuxuu ka ziyaado ka batay calaa agarihaa intii u badnayd oo imisa ah shan iyo toban shan iyo tobankii beri buu ka batay fa huwa kaasi damu fasaadin dhiig fasaaday wey fasaad dhiiggiis wey dhiig jiraa weeye istixaad baa la yihahdaa waa dhabar furan gabadha waa cibaadaysanaysaa dhiiggii oo socdo mar haddii wuxuu dhabar furan noqdo cilad baa kan keentay wa aqalu muddati nifaasi nifaaska oo dhigdhalmaha muddadiisa inta u yar laxdatun wey waa laxdo biriqsi bataqa intaa wey wa qaalibuhaa qaalibkeeduna arbacuuna yowman waa afartan beri afartan baa uu mushi ku jidhaada la yihaahdo oo kale afartankii bay ku jidhaa wa agaruhaa inta ugu badana situuna yowma waa lixdan maalmood arrinkaasna waxaa lagu keenay bilistiqraa'i min alimaami ashaaficiyi radi la raximah llahu tacaala imaamu shaafici baa dabagal iyo tatabuc ku sameeyey saasa arrinta ku timi wamaa zaada calayhaa wixii ka ziyaada lixdan beri fadamu fasaadin fasaad dhiiggi wey ayadoo noqosha maaha dhiiggi umush dhiigga umulidda maaha markaasna hadduu mar dhiigu jiro noqdo salaadii iyo soonkii iyo waxaasoo dhan qabadhi waa laga rabaa oo ninkeeda xalaal bay isku yihin waaya wayaxrumu waxaa ku xaaraana bilxaydi bisababilxaydi xayd sababtiisa iyo wanifaasi bisababi nifaas nifaas sababkiisa almubaasharatu la baashirid fii maa jir bayna asurati xudunta iyo warukbati looyaha dhexdooda min gayri xaa-ilin teed la-aan oo xudunta iyo looyaha inta u dhaxaysa mubaasharo iyo taabasho lama ogola iyadoo wax xaa-ilah ama asura usan u dhaxayn waxaa kaloo xaaraana walmuruuru weliba qofku waxaa lagu leeyahay hadduu xalaashado dhiigga xilligiisa uu bannaysto waaba ku gaaloobaya walmuruuru marid fil masjidi la marana waa xaaraam gabadhaasi ay madho dhiiggaa mar hadduu jiro waase in khaafad hadday ka cabsanayso gabadha xaa-idadaa ama nufasada ay tanjiisahu najaasayntiisa in wax ka gaaraan way ka shakida haddaysan kaa ka baqaynin way dhex mari kadhaa laakiin waa karaahiye wa soomu soomna waa xaaraam faraq iyo sunno midna lama imaan ka dhaho walaa yasixu hadday isku daydana ma asaxaya ijmaacan waa ijmaac culimmado dhan baa isku afgaratay layskuma hayo wa muxaramaatu ljanaabati janaabada waxyaalihii lagu xarimayna waa ka xaaraan asaabiqati noo soo hormaray ee shanta ahaa midba midba nagu xawilaya janaabadaba xadadkii waa iyada nagu xawilay yaraa xadad asqarki kanna xadadkan wuxuu nagu xawilay janaabadii waaye qiraaat lqur-aankii ma garanaysaa intii kale ee la midka ahayd waa sidaas wayajibu waxaa ku waajiba cala lxaa-idi gabadha xaa-idada dusheeda iyo wanufasaai gabadha nufasada qadaau sawmi soonka qalayntiisa soomkii alfaa-iti tegay fi lxaydi fii zamani lxaydi waqtigii xaydka iyo wanifaasi waqtigii dhig dhalmaha ama umulidda soonkaa la qalaynaya duuna qadaai salaati salaadiisa la qalayn maayo duuna qadaai sala salaadii qadaheediisa mada salaadii alfaa-ita tegtagtay fiihimaa labadaa zaman dhexdooda xilliga xaydka iyo xilliga nifaaska salaadihii ka tegay laguma laha looma haysto amaa soomkii waa laga rabaa salaada dee laana salaada takfiru salaadu tirada ka badanaysa bil kasta waa taaganta haddii la dhaho hal qalayso qalaysan ka baxayn fayashuqu qadaauha qalaynteedaa dhibays bikhilaafi sowm sanadkii mar wey marka hadda soomka soo dhowya sanadkii mar buu imaanaya ilaahay salaamo iyo cafiya caafimaad hanuu gaarsiiyo waa naga aqbal waa noo taysasho ayib marka sidaas bay salaadihiina u qalaynaysa kitaabu salaati salaadiibuuba u kitaabiyahay salaadba haddii lasoo hadal qaaday salaadiiba horey laga galay salaadiiba u kitaab yahay salaadihii shanta ahaa ee waajibaadka faralka ahaa kuwaas baa laga hadlaya hadde salaaduhu cibaadada kale o dhan waa ka fadli badan yihiin salaada dhexdeeda markii la yimaadana salaada midda faralkaabaa ka fadli badan midda sunnaha ah sunaheeduna wuxuu ka fadli badan yahay sunooyinka kaleo cibaadada kale ah suno soon sunaa iyo sadaqo maaragtay sunaa iyo waxaasoo dhan cibaadaadka badanigaayo jirku la yimaado midda ugu fadli badan weeye salaadu soonkaa ku xiga xajkaa ku xiga zakadaa ku xigta laakiin markaas waa marka zamanka lala imaanayo isla egyahay haddii kale qof hal maalin soomay see loo dhahayaa maalintaasi waxay ka fadli badan tahay xajkii oo dhan iyo dhibaatada loo maray xajkuma hawl yara ama laba ragcadood see bay uga fadli badnaanayaan maalin soonkeed waa marka lagu leeyahy saas u kala fadli badan yihin waa marka zamanku isle la egyahay ama haddii zamanku kala badbadan yahay dee midaan zamanka badan la siiyey baa meesha fadli badnaanaysa farada allaahu ilaahay wuxuu faral yeelay calaa haadihi alummati ummadan ee tana dusheeda fii kulli yowmin maalin dhammaantiis iyo wa leylatin habeen kastaba khamsa salawaatin shan salaadood faqad oo keliya har iyo hameen hameen iyo maalin shan salaadood baa layna ka rabaa shantaas salaadood waa layna ku faral yeela macluumatun min addiini bidaruura diintana daruuro ahaan fiira horaad barash la-aan baa laga yaqaan kaan weligii xaraf loo xariiqin meel culimo joogta arag cilmi iyo kitaab dhegeysan cidla ciirsalo ayr go-ana jooga oo jaahil dhaga xihan ah haddii la yidhahdo war salaadu maxay ta ama salaad waajib mata ama ma lagugu leeyay haabuu dhahaya maxaa la yidhahdaa taasoo kale macluumun bid macluumun min addiini bidaruura barashar aan baa la iska yaqaana xarigi ilaahay buu gooyay kuleeya qofka salaada ka tegay waaye qof kastaa salaada laga rabaa hebel ma soomo mana salaado haa waa ogyahay inay labadaa waajib ku yihiin wahiya salaadahaasi faqad oo keliya horta shantaas salaadood wey wey salaadahaas alduhru duhurkii iyo walcasru casarkii iyo walmaqribu maqribkii iyo walcishaau cishihii iyo wasubuxu iyo subxi wey shantaan salaadood nebi la iskugu daray nabigeennaa jiraa la yihi calayhi salatu wasalaam walaa tajibu ma waajibayso salaadahan shantaa ilaa cala almuslimi qofka muslimkaa mooye albaaliqa qaangaarka alcaaqili caaqilka aaahiri ka daahirka ah min alxayd xayd wanifaas dhigdhan waa gabadhi ka daahirka bacda dukuuli waktihaa waktigeed intuu soo galay dabadeed ka daahirka ah taasina wataa qofka gaalka ah dee islaam baa leeyahay salaadaha tuko aakhiro laakiin ciqaab dheeraada la marinaya maadaama san soo tukan jirin ayb waxaa la yidhi bacda dukuuli waqtiha walikulli salaatin salaad kasta oo minhaa shantan ka mid a waqtun waqti baa u ahaaday waqtigaasoo maxduudun la xadeeyey ama la seereeyey ama la qorsheeyey oo la calaamadshay fwaqt duhri duhurka waqtigiisu haddaan ba joognaa soo ma min zawaali shamsi qoraxda zuulideeda can wasai can wasdi samaai samada bartamaheeda ay ka zuusho xagee xagga qorax udhaca u iilato laga bilaabooye ilaa an yasiida ilaa uu ka ziyaadayo dillu shay shayga hooskiisu calaa milihi isagoo kale shay kasta hooskiisu ilaa ay kala badanayaan bacda dilil istiwaaina markii laga jaro harka istiwaha cirka markay qoraxda ku kala baran tahay gondaha iyo gomadaha iyo lugaha kuso ururaha kaa markii laga gooyo dabadeed waaya wahada muwaafiqu liqowli abi yuusuf wamuxamed saaxi ya saaxibey saaxibeey limaami abi xaniif labada sheikoo waaweyn oo abi xaniife labadiisa saaxiiba labada sheekh abi yuusuf iyo maxamed baa lakala yihaa wakhtaarahu daxaawi wa waqtulcasr casharka waqtigiisu min aziyaadati laga bilaabo ziyaadadii haddeer calaa dilil mithli shay kasta lamidkii hooskiisa duhurka ziyaadadii halkaa lagu soo sheegay aakhirka kaga jiray duhurka laga bilaabo weeye ilaa quruubi shamsi ilaa qoraxdu ka dhacayso casar waa joogaa kulliha qoraxda dhammaanteed wey bal inay dhigatay maaha dhammaan ilaa ay ka dhacayso salaada casarka qofkii ragcad soo gaaray intaan qoraxdu dhicin casarkii waa soo gaaray baa layiri hadalka odhanaya qoraxdu hadday fallaar bixiso casarkii waa baxay waxaa baxay waqtigii fiicnaaye waa la tukan karaa weli waaya wa waqtlmaqribi maqribka waqtigiisu min tamaami quruubi shamsi qoraxda dhiciddeeda taam noqoshadeeda wey laga bilaabo qoraxdu ma dhacdo laga bilaabo xataa yaqiiba ilaa uu ka dhacayo ashafaqu laxmaru shucaaca guduudan waa taqaan iyadana waa la yaqaan wa waqtulcishaa cishaha waqtigiisu min maqiibi shafaqi laxmari shucaaca guduudan dhiciddiisa laga bilaaboy xataa yadluca awalulfajri fajarka awalkiisu ilaa ka dhalanayo waa beriga xishuhu caawo dhan uu jooga xaloo dhan buu jooga habeenka soo jooga shucaaca gududan markuu dhacay laga bilaabo ilaa laga gaarayo oga waaye fajarka saadiqa awalu lfajri saadiqi laga gaarayo fajarka dambe wey wa waqtu subxi subaxa waqtigiisu min duluuci awalilfajri fajarka awalkiisa dhalashadiisa laga bilaabo fajarka asaadiq saadiqa kan hore oo ooga hore oo lagu khaldamo maaha fajar saadiq waa beriga runtaa wey xataa yadluca ilaa u ka dhalanayo awalo shamsi qoraxda awalkeeda caaradda mar hadday qoraxdu keento waqtiga waa baxa ayib walaa qadaa wax qadaa laguma laha cala lkaafiri gaalka idaa aslaam markuu soo islaamo gaal baa soo islaam waxba laguma leh maxaa looga daayay islaamnimadaa la jeclaysiinaya haddii la dhaho mas- diinta yadaa soo gashay ha deyna lagu haystaa intaasa nooleed weligaa soo qalle waa waa kasii cararayaa waaye qalle waaba ka xaaraan lama imaan karo xataa walaa yancaaqidu cala almuctami hadduu xirtana guntami mayo waxkama jira ayay noqonaysa ila almurtaada gaalka murtadkaa mooyaane awalba muslim ahaa diintuu ka baxa hadhowbuu soo noqday intaa maqnayd waxallaa lixiq allah baa lagaa rabaa baa la dhahayaa ninkaas xataa hadduu waasho ilaa awal buu qiray oo arrintan soo galay diinta walaa cala almajnuuni midka majnuunkaa dushiisa iyo walmuqmaa calayhi midka la wa- wa- la- lama yiri daboolay iyo wasaknaari ka sarqaansan qalla laguma leh bacda saxwihim intay soo miiraabeen ka bacdi intay miyiirsaneen dabadeed ilaa idaa tacadow inay ilaa ilaa inay ku xadgudbeen mooyaane bidaalika arrinkaas tacaddi inay sameeyeen hadday tacaddi sameeyeen qallaa laga rabo qofka waalan isagaa iska waalan kan miir daboolan isagaa iska miir daboolan kan sarqaansan isagaa iska sar- sarqaanshi xashiish iyo afyuun iyo een, binji iyo khamro iyo balaayo cuno wixii uu cunaa waalay ama waaba ku tegay saas waaladeed weligeed qallihi waa lagu leeyay hadduu hadhow fiicnaadona waa lagu- waa laga rabaa isagaa waxaan isku keenay walaa cala saqiiri ilmaha yar dushiisana qalla lagu male idaa balaga markuu qaangaaro rag iyo dumar wuxuu doono ha noqdo waya- wayajibu waxaa ku waajiba cala alaabaa'i aabbayaasha dushooda waalummahaati hooyooyinka dushooda far wey, far fardu kifaaya la yidhahda oo haddii dadka qaar arrinta sameeyo inta kale waxba looma hayso aabbayaal iyo hooyooyin waxaa ku waajiba an ya'muruu inay faraan awlaadahum ilmahooda bisalaati salaada cinda sabci siniina toddoba sano agteed waryahay tukada waa salaada tukada waaye faral iyo sunnaba faralka kaliya maaha waryaa sunnahana tuko aa, tukada sunnaha ayaa la dhahaya toddoba sanaa u dhammaystiranta waxna waa kala garanaya kala garashada muhim wayadribuuhum ayna ku garaacaan calaa tarkiha ka tegiddeeda cinda cashratin toban sano toban sano haddii gaaraan waa la edbinaya lagu garaacaya horta tukada leeyahy garaaca tukada ka horeysa amarka waaya iska garaacun waa qadar alxaaja inta hadba baahidu keento laakiin dha- garaac oo bararinaya waa inuusan ahayn walafdalu sida fadliga badan mhm. marka ilmaha intay yaryar yihiin baa fiican inti lagula dadaalo oo hadda intaa waxaa leeyahay dad baa waxay leeyihiin waalidkii baa waxay leeyihiin kuwaa salaaddii lagu kari waayo faatixada ha loo maro culamaa allah masaajidka looga soo faatixi dee ilaahay ha hanuusho inagana allah hana hanuusho ilmaha iyo ehelka o dhan alla hanuushay islaamka laakiin dadaal baa la rabaa marka hore ilmuhu intuu yaraa in lagu soo tarbiyeeyo walafdalu sida fadliga badan tacjiilu salaati salaada dedejinteeda weeye fii awali waqtihaa ha oo salaada waqtigeeda awalkeeda bilowga hore ah. nabigaa la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam أي الأعماal أفضل أعmaaل مxaa ugu fadli badan wuxuu yihi الsalaaة في أwli wqtiha salaad waqtigeeda bilowgeeda la tukado weeye في أwli wqtiha ويجuز waxaa banaan تأkhiiruhaa salaada gadaal marinteeda can أwli wqti waqtiga أwlkiisa laga gadaal mariyo walow bilaa cudurin cudur daar la-aan oo bilowga uusan ka tukan dhexda ama gadaal ka tukado waa loo ogolyahay bishardi an yaczima waa inuu go-aansado calaa ficlihaa falideeda salaada qabla khuruujilwaqti waqtigu intausan bixin ka hor waa inuu go-aansaday hadduusan kole awal waqtiga tukanayn intaan waqtigan bixin inuu salaadan tukanayo oo la imaanayo cazmi waa go-aan waay wa milu salaati salaada waxaa mataalkeeda la mid a fii dalika arrinkaas baqiyat lfuruudi faralyaalka baaqigoodii almuwasacati ee muwasacada ee waqtigooda waasaca yahay la waasiciyey kalxaji sida xajkao kale faralyaal waqtigoodu muwasac yahay sida xajkao kale waa la mid waa inuu go-aansado inuu la imaan doono inuu xajinayo xajkii hore faralkaabaa lagu leeyay qof hadduu gadaal mariyo isagoo awooda dhinto wixii muwasac ahaa ama xajkii oo kale ka soo qaad buu isagoo awooda la imaan gadaal kale imuu isdhihi jira sida dadku hadda u badan yihiin waana ku dhintay wuu dhintay dhimashada isagoo caasa oo dambiile ah lanna xajka waqtigiisu waxaa qofka cimrigiisu intuu nool yahay cimrigiina bex ilaa waa dhintay ayb wayajibu waxaa ku waajiba cala shaksi shaksiga dushiisa hee cinda awali buluuqihi qaangaaridiisa awalkeeda hore agteeda bilowga hore qaangaarka an yaczima inuu go-aansado casmi caam ah casmigii hore mid khaas u ahaa hadeer salaadan intaan waqtigeedu bixin inaad tukato go-aan khaasa wey go-aan caamaba kalaa lagaa rabaa muxuu yahay markuu saa u qaangaaray waagi u horreysay waa inuu go-aansado an yaczima inuu go-aansado hoosta ka xariiqo calaa ficli jamiici lwaajibaat waajibaad dhammaantood falidooda wax allaal wixii waajibaada inuu sameynayo iyo walimtinaaci inuu ka mancoomayo iska ka istaagayo can jamiici lmuxaramaati wax la xarimay dhammaantood waagow saa qofka u qaangaaraa la rabaa inuu go-aankaa qaatay waajibaad oo dhan samee muxaramaad oo dhanna ka fogow waaye haddousan waagow qaangaarin saa go-aansan ka war waa dembiili laakiin way sixu tadaaruku haddeeru soo haleeshan karaa hadda maaragta lima faatahu daalika qofka arrinkaas ka tegay waagii hore aan masalada hayn aan xogta hayn maantuu go-aansanaya waxaa laal wixii waajibaada inuu sameynayo wixii muxaramaadana inuu ka tegayo hadday kuu furantay ka kaiirin min annaas sida dad badanba ku dhacday buu yihi kitaabku oo horey aan usoo go-aansan arrintaas aan xogta haynin ha ka kaiir min annaas waa sida u sheegay dad badan baa saas waman jaxada qofkii dafira ama diida ama inkira wujuuba salaati salaada wujuubkeeda shanta salaadood mid ka mid a ama ka badanba wuxuu yihi waajib maaha layguma leh wujuuba salaati caleyh salaad dushiisa inay ku waajibtay qofkii diida qofkaasoo min almukalafiina ah dadka qaangaarka ah waaye xataa hadduu tugtukanayo leeyahy waa iskala imaaday aniga layguma leh waa la mid fa huwa qofkaasi murtadon waa mid diinta ka baxay wey waa cadceedsada waaye galbaykaasi kaar baa ku dhacday murtad baa la yidhaahdaa wax diinta barasho la-aan lagu yaqaanay buuba inkira waryaa toobad keen bal hadda ka noqo fa intaaba birujuuci hadduu hadda noqdo waa la iska daynayaa haddii kale ka war wayuqtalu waa la dilayaa kufran gaalnimo in lam yarjic ila lislaam islaamnimada hadduusan noqon gaal wey hadduusan noqon waayo waxa weeyaan waxa weeye kaasi waa gaal mar hadduu noqon waayo diido ko hal masalow diiday oo xaq ah arrin waajibo inkira intaas ku gaalo waxyaalo badan baa lagu gaaloobaa qowl leh oo ficil leh oo ictiqaad leh oo khatar ah ayaa lagu gaaloobaa walaa yusallaa laguna tukan mayo calayhi dushiisa gal miyaa lagu dultukadaa mada lama dhaqayo in la dhaqa waajib maaha in la kafno waajib maaha gaalnimaa loo dil lagu tukan maayo walaa walaa tusalli calaa axadi minhum maata abadan ya maata abadaa walaa taqum calaa qabri inahum kafaruu billaahi war nimanku waa gaalo kaar bay qabaan kuwa noocaas walaa yudfanu lagu duugi maayo ama lagu aasi maayo soomaaliga saa u taqaaniba fii qubuuri lmuslimiina muslimiinta qabriyadooda derisada muslimiinta mataqan loo geyn maayo oo waaba ka baxay isagii baaba ridoobay maxaa loogu soo celinayaa derisadan isagaaba ka dhaqaaqay waay keliya qofkii hadda soo islaamay iyo qofka jaahilkaa iyo haddayse wax garan waayaan waa iyaga waa cudaar baa jira fain lam yejxad hadduusan jaxdin ama inkirin ama dafirin wujuubaha salaada wujuubkeedi wa akharaha laakiin wuxuu ka gadaal mariya can waqtiha waqtigeeda bilaa cudur waqtigii oo ka gadaal mariya baxay waqti waa baxaya fa huwa qofkaasi mu'minu weeye oo faasiqun daacada ka baxay wax kasta waa gaal lama dhaho kani gaal maaha waa mumin laakiin waa faasiq daacada ilahay u ka baxa wari hadda toobadkeen baa la leeyahy laakinahu isagu haddee laftiis mumin faasiqa ha noqdee yuqtalu waa la dili qoortaa la goynaya seef baa lagu goynaya hal salaad haddaw xataa saa ku sameeyey war salaad ilaahay soo soo gashay buu tukan waayey oo waqtigiibuuba ka saaraya jamac iyo waxna kuma jiro laakina yuqtalu waa la dilayaa bishuruudin maca shuruudin shuruud maceedo madkuuratin lagu sheegay fi lmudawalaati kutubta la dhaadheereeyey kan miyaa joogaysaa kutub ka dhaadheeraa jidhe horay u soco ku leeyahy kutub dhaadheeraa jidho masalada halkan lagu faahfaahin mayo horay usii soco kuwa kale way ku gaaraysaa haddaad sii wadato wey insha allah waay oo shuruudda hadda sharaxa xoogaa hadda ka sheegaya laakiin imaamku waa inuu yihahdo ama imaamka naaibkiisu wariyaa salaada tuko dilna waa inuu ugu goodiyo haddaa waqtiga kasaa dhig waa lagu dil hadduu inta gadaal mariyo waqtiga ka saaro markaa dilkiiba mudanaya walaa tasqudu salaatu salaadu kama dhacdo can axadin qofna walow ishtadda haba ku darnaado calayhi dushiisa almaradu jiradu qof salaad laga daayo ay ka dhacaysaa ma jiro hee hadduu doono xanuunku ha ku dul cuslaado hadduu wax kala waayo salaada qalbiga ha ka akri ambiyada ilaahay baa dadka ugu dhammaystirnaan badan iyagana waa la imaanaya lagama ridin ilaa idaa qaaba caqluhu keliya qofkan soo dheer haddii caqligiisu ciilo oo tago bikayri tacamudin kasid la-aanteedu min xaggiiska adta isagu iskama qaadan caqliga caqligi baa iska tegay qofka caqli ma leh baa la yidhi caqli ma qabo maxaa la sameynaya dee qofaan caqli lahayn salaada shuruudeeda caqli baa ka mid eh waxba lagama rabo laakiin maadaama caqluhu haabitan inta caqligiisu joogo salaadaa laga rabaa waay dee hal la tukado loo kala hari waayo wey in la tukado loo kala hari waayo bay dhahan soomaalidu waa laga rabaa qof kasta salaada walaa cudura lahu qofka cududaar ma leh fii taakhiiriha gadaal marinteeda fi lxadari nagaadiga qof iska nagi oo jooga deegaankiisi inuu salaada gadaal mariyo cududaar ma leh can waqtiha u ka gadaal mariyo walow takaaharad haba ku tirabadato calayhi dushiisa al ashqaalu shuquladu mashquuladu qofku mashquulkii waa ka batay hawshaan qabo waxaan akri xagga aad waxaan dhig shaqadaan qabo xafiiskan gan xagga ka bood dee wax kastoo shaqaa tirada kaga bataan iyo wax kastoo hawlow maalintaa ku yimaada walow takaaharad calayhi lashqaalu mashquuladii shuqulyaashu tirada haba kaga batan iyo shaqooyinkii salaada inuu waqtigeeda ka gadaal mariyo ma la ogola ilaa idaa nasiyahaa markuu halmaamo mooyaane bikayri lacibin cayaar la-aan cayaar waxaan hayn buu ku halmaamay wuu halmaamay halmaanku cayaar kama imaan hadduu cayaar ku halmaamay oo isagu kubaday iyo u cayrsanaya dhalooyin iyo balaayo u daawanayo u orordayey buu salaadii dhammayd halmaamay cududaar male dembiile kow waa qofka lagu calaamadinaya salaaddii ilahay buu ka tegey ya wuxuu kaga tegay ku halmaamay waxaan qiimo lahayn biqayr alcib aw ama se naama mooyaane inuu seexday qabla dukuuli waktiha waktigeedi intuu soo galay ka hor intaan salaadu soo gelin buu seexday walam yatanabah mana baraarugin ilaa bacda fawaatiha intay tagtay dabadeed mooyaane duhurkoo aan gelin aan lagu lahayn buu seexday hadhow buu soo booday mise waa casarkii war maxaa dhacay war waa goorma bu ale waa casar duhurkiina waa tegi muwaadan tukan ma tukan qofkaas cududaar buu leeyahay waxaa la mid a hadduu salaadu soo gashay seexday laakiin uu ku kalsoonaa inuu toosayo laakiin sidii ma dhicin waidaa faatat hadday ka tagto shaksan qof fariidatun faral bikayri cudrin cududaar la-aan baa faral ka tegay faral ku wada san iyo salaad iyo wuxuu doona ha noqdee bikayri cudrin wajaba caleyhi waxaa ku waajiba qadaauhaa fariidada qallaynteeda cala alfawri deg deg cududaar la-aan bay kaaga tagtay gabadfal waa salaadu kaaga tagtay arqallaa lagaa rabaaye weliba qallahu maaha mid la gadaal marin karay deg deg baa la rabaa inuu ula yimaado wain faatathu hadday ka tagto fariidadaasi qofka bicudrin cududaar bay kaga tagtay waay wajaba calayhi waxaa dushiisa ku waajiba qadaauhaa inuu qadleeyo cala taraakhi taraakhi waa dimar maana haddana wuu qallayn karaa oo dedejin karaa hadday la dahdana dembi kuma jiro awalba cududaar bay kaga tagtay waay kii hore soo maaha deg deg baa looga rabay weliba waktigiisoo dhan qofka qallayaal lagu leeyahay sunno waa inuusan tukan waktigiisoo dhan qallaha ha wado ilaa waktiga waxaa loo ogolaya xilligoo faral tukanayo iyo xilligoo biilka soo ceshanayo soo shaqaysanayo bes naftiisa biilkeeda iyo ciddii biilkeedu ku waajiba biilkeeda iyo xilligoo jiibsanaya ilaa qofku qadar uu seexdo u baahan yahay inta kaleo dhan qallow wada sunno iyo howl kale laguma dirin dayn nin lagu leeyahaybaa waxa weye sadaqa la baxaya miyaa yeelaysaa hebelkan dayna lagu leeyahay melyan dayna hayn ninkii melyanka dayntaa ku lahaa wuxuu yihi boqol kun oo soo waxaan ku siinaya ama shan boqol oo kun oo sadaqa ah war sadaqadaada maaha bal daynteeda ii keen melyan anaan kugu lahaay boqol dollar aan kugu lahaay konton dollar saqa- sadaqaa qaado melyank boqolkiina igu sii lahaw tanaaba de horta faraqa lagu haystaa dayn baaba xag rabbi kaala socoto faralkii baa lagu leeyahay horta sunna sunnaha u kaadiyo faralka la imow allaha gud walafdalu sida u fadliga badan lahu qofka almubaadaratu waa inuu u degdego almubaadaratu degdegid weeye biqadaaiha salaada qadaheeda xataa haddii cududaar la-aan ay cududaar ay kaga tagtay degdeg inuu la yimaadaa fiican hal mar hawshaani dhaafto waa libaraa'ati dima dimadiisiba beri yeelaya waxba layguma le wey wallahu subxaana wa tacaala aclam sawaab aamiin